alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa saxbih salama tasliima kasiira baabu karaahati alkhuruuji min baladi waqaca fiiha alwaba firaaran minhu wuxuu baabu yahay karaahiyeysiga la karaahiyeystay in laga baxo wadan xanuun uu ku dhacay firaaran minhu looga baxo carar laga cararayo darteed wa karaahati alquduumi calayhi iyo in la tago oo lasoo galo karaahiyeysiga la karaahiyeystay alwabaa jamaceeduna waa awbi-a waa xanuunada ilaahay jalla wacalaa dadka markuu doono uu ku sallido oo ka mid ah waxyaabaa ilaahay jalla wacalaa uu qadaraayo gaar ahaan xanuunada markaa khatarta ahi waa kuwa gudba ee si fudud meelo badan u gaadho ama dadka u saameeyo weeye xanuunadaa halista ahna waxaa ka mida dilaaga ah xanuunka la yidhaahdo daacuunka marka alwabaa iyo daacuun way kala caamsan yihiin oo wabaaga ayaa ka caamsan wabaagu waa xanuunadaasi khatarta ah ee dilaaga ah daacuunkuna waa nooc khaas ah oo ka mid ah awbi-ada iyo xanuunada halista ah qaala tacaala alla wuxuu yihi aynamaa takuunuu meel kastoo aada joogtaanba yudrikum lmowtu geeridu wa idinku soo waa idinku imanoo waa idinku soo haleeli walow kuntum fii buruujin mushayada aa kuba jirtaan xusuun iyo qalcado mushayada la dheereeyoo la adkeeyey meelo aada loo adkeeyey oo haddaa gashaan cadowgu aanu idiin soo marayn xataa haddaa ku jirtaan geeridu waa idiin imanaysaa oo meel geerida lagaga baxsan karo iyo meel waabinaysaa midna ma jirto waay wa qaala tacaalaa waxaa kaloo alla yidhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka markaa aayadda hore maxay daliilu tahay meeshaa xanuunku ku dhacay qofka jooga is idhaahda ka baxso geerida ka baxsan maayo mar haddaanu geeridii marnaba ka baxsan karin inuu ilaahay tala saarto oo uu halkaa ku sabro ayaa saaran oo looga baahan yahay isla markaana uu ku dadaalo inaanu ummaddii kale caafimaadka qabtay iyo waddamadii kale sii sarhaynin wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi walaa tulquuha ku tuurina biaydiikum gacmihiina ila tahlukati halaaga ku tuurina macnii naftiina halaaga ku tuurina aayaddanna inkastoo ay lahayd markaa sababu nusuul saxiixahoo soo arooray haddana macnaha guud ee loo deliishanayaa wax kasta oo qofku uu ku halaagsamayo waa inuu waxa weeye iskaga fogaado iska ilaaliyo waayahay waxaana ka mida meelahaasi sarhaysan ee xanuunadu ay ka jiraan waktigan aynu joognana baryahanba dee xanuunka khatarta ah ayaa markaa caalamku uu la daalaadhacay waa tii ay dhacday in wadamo badan masaajida la xidhay innaga qudheenna si saamayn waa kii waxa weeye nagu yeeshay ilaa imakana wuu socdaa xanuunkanna markaa sida daahirka ah wallaahu aclam daacuun ma aha laakiin xanuunadaa faafaya ee halista ah ee ilaahay cidduu doono ku dilayo cidduu doonana uu ka kicinayo ayuu ka mid yahay qaala wuxuu ihi wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana cumara bna alkhaaabi radia allahu canhu kharaja wuxuu u baxay ila shaami xaggaa iyo shaam buu u baxay waa markii kolkaa uu ahaa amiirka amiiru lmu'miniin xataa idaa kaana markuu joogo ee uu gaadhay bisarqa sarqa meesha laydhaah waa meel tabuu ku taalo oo shaamu dhowe laqiyahu waxa la kulmay umaraa'u lajnaadi madaxdii ciidamada iyo hogaamiyeyaashiibaa la kulmay abuu cubayda la kulmay ibnuuljaraax iyo wa asxaabuhu asxaabtiisii raggii kale markaa madaxda ahaa oo khaalid ibnu weliid iyo uu ka mid ahaa halkaasay dee kaga hor yimaadeen iyagoo soo dhoweynaya oo waxa weeye ka hortegaya fa akhbaruuhu waxay uga warameen ana alwabaa'a in xanuunkii qad waqaca uu ku dhacay bishaami shaam inuu ku dhacay xanuunkaa ku dhacayna wuxuu ahaa markaa daacuuno daacuunu camwaas daacuunkii la odhan jiray weeyaan oo dad badan oo akhyaar ahaay oo wanaagsanaay oo saxaaba ay ku jireen ayaa ku leeday qaala bnu cabbaasin ibnu cabbaas wuxuu yidhi faqaala cumaru cumar baa wuxuu igu yidhi udcu lii waxaad iigu yeedhaa almuhaajiriina alawaliina muhaajiriintii hore bal hadda iigu yeedh fadacawtuhum waan ugu yeedhay oo fastashaarahum wuu la tashaday waxaan u kala tashanayey mar haddii la yidhi dhulkii ay ku sii socdeen way sarhaysan tahay oo xanuunkaa halista ah baa ka jira bal wixii ay yeeli lahaayeen wafdigan uu hogaaminayo amiiru lmu'miniina radia allahu canhu dan iyo howl adag bay u soo baxeen inay markaa hore u sii socdaan iyo inay dib isaga noqdaan taasuu kala tashanayey sideedabana madaxda waxaa saaran inay waxa weeye la tashadaan dadka ay xukumaan gaar ahaan dadka ahlulxalli waalcaqdiga ah ee cilmiga iyo caqliga iyo waayo aragnimada leh inay la tashadaan baa saaran oo wixii nas markaa aan loo haynin ay kala tashadaan wixii nas loo haya cad iyada waxa weeye waa lagu dhaqmayaa waa lala imanayaa talana loo joojin maayo laakiin wixii maragta ijtihaad ku saabsan ee nas cad lahayn waa inuu kala tashado markuu talada qaatana go-aanka uu isagu gaadho nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waxyi ku socday oo khabarulmasaa uu u imanayey khabaru samaa uu imanayey sabaaxa masaa ah ayaa ilaahay yihi washaawirhum fi lamr faidaa cazamta fatawakal cala allah markaas sidaasuu samaynay wa akhbarahum waxaanu uga waramay muhaajiriintaasi anal wabaa in xanuunkii daacuunkaha qad waqaca uu ku dhacay bishaami fakhtalafuu kolkaasay iskhilaafeen faqaala bacduhum raggii barhkood baa waxay idhaahdeen kharajta waxaad u soo baxday liamrin arrin dalaadi walaa naraa mana rayaynayno an tarjica canhu inaad ka noqoto wa qaala bacduhum barhkoodna waxay idhaahdeen macaka waxa macaagaahoo kula socda baqiyatu naasi dadkii kale intaa halkaa xanuunku uu ku dhacay mooye dadkii kale wa asxaabu rasuuliillaah iyo asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalama wa asxaabi rasuulillaahi hadday kuu qoran tahayna naaskaa lagu cadfayaaye wa baqiyatu asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam walaa naraa mana aragno ma rayaynayno an tuqdimahum inaad markaa u kaxayso aada u geyso calaa hada alwabaa'i xanuunkan dhulkan xanuunsanaya inaad geliso ma rayaynayno markaa kolkii uu la tashaday labadaa rayi baa ka soo baxay fa qaala wuxuu ihi irtaficuu canii iga kaca marka uma qaala dabadeeta wuxuu cumar yidhi udcuu liil ansaara ansaar igu yeedh fadacawtuhum waan ugu yeedhayoo fastashaarahum wuu la tashaday fasalakuu waxay mareen sabiila almuhaajiriina waddadii muhaajiriinta wakhtalafuu waana iskhilaafeen ka ikhtilaafihim iskhilaafistoodii oo kale oo qaarba rayi bay markaa mareen faqaala wuxuu ihi irtaficuu canii iga kaca uma qaala dabadeeta wuxuu yihi udcu lii waxaad iigu yeedhaa iga kaco macni iga baxa udcu lii waxaad iigu yeedhaa man kaana haahuna min mashiikhati qurayshin man cidda iigu yeedh kaana ahaadee haahunaa halkan oo min mashiikhati qurayshin shuyuukhdii iyo maaragtay odayaashii quraysheed ahaaday oo min muhaajirati lfatxi dadkii markii maka la furtay soo islaamay marka ahaa nuskhadaha qaar waxay qorayaan mashyakhati quraysh min mashyakhati quraysh qaarna waxay xarakaynayaan min mashiikhati qurayshin labadubana waa sax waa jamco waa jamcu shaykhin ashyaakh iyo shuyuukhiyana waa lagu jamciyaa marka haddana wuxuu ihi bal hadda qurayshtii waxa weeyaan markaa ahaa min muhaajirati lfatxi ahaa iigu yeedh buu yihi waay qurayshtana had iyo jeera iyo wanaagsanaanta iyo talada fiican iyo caqliga wanaagsan ee raajixa ahiya baa lagu yaqaanay wadacawtuhum lahu waan ugu yeedhay oo falam yakhtalif calayhi minhum may maaragtay kala duwanaanin oo ismay khilaafin iyaga xaggooda rajulaani laba nin faqaaluu waxay idhaahdeen dhammaantood naraa waxaanu rayaynaynaa an tarjica binaasi dadka inaad la noqoto oo walaa tuqdimahum calaa hada alwabaa xanuunkan aanad u geynin ya oo adoo hogaaminaya aanad xanuunkan iyo dhulkan sarhaysan ula gelin iyagu markaa may laba rayi yeelana rayigaasay isku waafaqeen waay cumar markaa waxa weeye markuu arkay in sidaa loo batay ayaa waxa weeye waanu ijtihaaday oo waxa u muuqatay xadarka iyo xaydada inay qaataan oo waxa weeye digtoonida ay qaataan oo ay ku jirto markaa feejignada iyo digtoonidu ay ku jirto dadkan inuu ka celiyo dhulkan waxa weeye xanuunku ka jiro fanaadaa cumaru cumar baa wuxuu ka dhawaaqay fi naasi dadka dhexdoodii inii anigu musbixun waxaan ku waabariisan doonaa calaa dahrin dhabar baan ku waabariisan doonaa yacnii gaadiidkayga ayaan fuuli oo waa noqon oo madiinaan u noqon ee fa asbixuu calayhi idina kuwaa beriista fa qaala abuu cubaydata bnu ljaraax abuu cubayda amiinu haadihi lumma ayaa wuxuu yidhi afiraaran min qadar illaah ay anafiru miyaynu yaacaynaa firaaran orod min qadar illaahi qadarka ilaahaynu ka yaacayna ama waa waxaynu u noqonaysaa orodaad qadarka ilaahay ka cararayso hadalka caynkaasa ayuu markaa ku yidhi wa qaala cumaru cumar baa wuxuu ihi low hayruka haddii adiga kayrkaa qaalahaa uu odhan lahaa cibaaradan yaa abaa cubaydata abaa cubaydow hee ay lamaa tacajab minhum lamaan yaabeen bay ka dhigan tahay yaa ama allamay cid kale ka soo baxdo marka way ku cuslaatay hadalka abuu cubayda uu yidhi wa kaana cumaru cumarna wuxuu ahaa yakrahu mid karaahsada ayuu ahaa dhibsada khilaafahu khilaafkiisa markaa abuu cubayda radia allahu canhu oo dee wuxuu ahaa caalim markaa saabiqiintii ka mid a amiinu haadihi lummana uu ahaa cumarna aada buu u qadarin jiray waayahay wuxuu ihi markaa cumar cid kale inay odhan hadday odhan lahayd lamaan yaabeen nacam haa nafiru waxaanu ka cararaynaa min qadar illaah ilaahay qadarkiisaaanu ka cararaynaa ilaa qadarillaahi qadarka ilaahayna waanu u cararaynaa buuhi oo qadarka ilaahay aanu ka cararne qadarka ilaahay baanu u cararaynaa ara'ayta waxaad ka warantaa low kaanat laka ibilun haddii aad geel lahaan lahayd oo fahabadat ay ku daadegi lahayd waadiyan tog lahu la cudwataani laba dagood leh laba dhinac labadaa dhinac oo ixdaahumaa midkood khasbatun barwaaqa ay tahay walukhraa ta kalena jadbatun abaar ay tahay alaysa miyaanad ahayn raacayta haddaad daajisa alkhasbata dhinaca markaa doogga ah racaytahaa midaad ku daajisay miyaanu xaalku ahayn biqadar illaahi qadarka ilaahay wa in racayta haddii aad markaa daajisa aljadbata dhinaca abaarta ana racaytaha biqadar illaah qadarka ilaahay miyaanad waxa weeye ku daajin haddaad xaggan marisa iyo haddaad xagga mariso labaduba miyaanay qadar ahayn dee maya waa qadar ilaahay laakiin iyama ayaa waxa weeye fiican oo qof kasta oo caqlili uu maraya dee dhinaca waxa weeye fiican ee maaragtay doogga leh ayuu xoolihiisa marinaya macnuhu markaa wuxuu noqonaya cumar u jeedaa dadkuna saasoo kale weeye waa raciyadaydii anaa mas-uulka ah qadarka ilaahay ha jira laakiin inaan ilaaliyo oo aan wixii dhiba markaa ka feejignaado ayaa isaaran qaala wuxuu ihi fajaءa waxa yimi cabduraxmaan ibnu cawfin wa kaana wuxuu ahaa mutagayiban mid ku maqan fii bacdi xaajatihi dantiisa barh ka mida darteed buu u maqnaa fiidu waa sababiya wa qaala wuxuu ihi ina cindii agtayda waxaa ahaaday min haadaakan xaggiisa cilman cilmiba ahaaday yanii cilmi baan hayaa ku saabsan arrinkana hadal haysaan samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay idaa samictum bihi marka aad ku maqashaan bihi ay biaacuuni aacuunka biardin dhul falaa taqdamuu calayhi ha tegina waidaa waqaca biardin meel marka uu ku dhaco wa antum biha idinkoo joogana falaa takhrujuuha ka bixina firaaran minhu oradaa ka ordaysaan markaa xanuunkaa oradaa waxa weeye ka ordaysaan oo ka baxsanaysaan faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey cumar bnu lkhaaabi oo inuu ijtihaadkiisii isaga iyo saxaabadii kaleba ijtihaadkoodii inuu naskii waafaqay ayuu ilaahay jala wacalaa ku mahadiyey wansarafa dabadeetana wuu noqday muttafaqun calayhi qaala wuxuu ihi waalcudwatu jaanibu lwaadi toga dhinaciisa weeye toga waa dhinaciisa markaa waayah marka kolkii hore cumar wuu ijtihaaday markii dambena naskii baaba la helay dadka ahlulcilmiga ana had iyo jeer in laga agdhowaada iyo in lala tashada iyo in wax la weydiiyaa waa mid aada u muhiima waayo waxaa dhici karta cilmi kaa maqan oo la-aantood laga yaabo inaad ijtihaadi lahayd ijtihaad xaqa iyo baatil labadaba noqon kara inay kuu faa'iideeyaan baa iska dhici karta qaala wuxuu uhi wacan usaamata bni zaydin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala idaa samictum haddaad maqashaana taacuuna taacuunka biardin dhul haddaad ku maqashaan falaa tadkhuluuhaa ha gelina waidaa waqaca haddii uu ku dhaco biardin meel wa antum fiiha idinkoo joogana falaa takhrujuu minha ha ka bixina muttafaqun calayhi waay marka haddii meeli ay saraysan tahay ha u gelinaa idinkoo dee qadarka ilaahay aan dhaafahayn laakiin taxadiraya oo taxadirka xadarka qaadanaya yah oo asbaabtii laydin faray la imanaya haddii meesha aad joogtaan uu ku dhacana ha ka bixina ee ilaahay iska tala saarta oo sabra wixii ilaahay idiin qoray marnaba idin seegi maayo waxaanu ilaahay idiin qorinna idinku dhici maayo marka axaadiidtani taacuunkay sheegaysaa xanuunada gudba ee khatarta ahina la mid bay noqonayaan haddii markaa xanuunadaa faafee halistii ay meel ku dhacaan waxa ugu fiican ee wax lagaga qaban karaa waa in lagu sameeyo karantiil caafimaad waa in lagu sameeyo ama alxijru sixi waxay yidhaahdaan oo ah waddankaasi xuduudihiisii in la xidho inay cidi soo gasho in loo diido inay cidi ka baxda in loo diido lagu dadaalo inta dadkaa laga daweynayo xanuunkaa ummaddaasi sarhaysan ee xanuunsanaysa inaana iyagana dadka kale loo sii deynayo ummadaha kale iyagana aan loo soo gelin ama ha ahaato waddan ama gobol ha ahaato ama magaalo ha ahaato ama meel gaar ha ahaato waayahay xataa waktiyadan imaka aynu joogna ama wakhtiyadan dambe ay idhaahdaan waa casri ay idhaahdaan waxa weeye caafimaadkii ama maaragta cilmigii ku saabsanaa caafimaadkii iyo tiknolojiyadda arrimahaasi uu hormaray wax ka fiican oo arrintaasi lagaga hortago ama lagu qaabilo wadamada xanuunadaasi ay ku dhaceen oo arrintaa ka fiican waxa weeye lama hayo dee arrintaasina waa taa rasuulkeena sharaftali sala allahu calayhi wasalam wakhtiga aadka u horeeya uu sii sheegay marka diintani waa diin ka timi allaha jala wacalaa koonkan iyo makhluuqan iyo dadkaba abuurtay xaggiisa wax walba og xaggiisa waa diin ka timi oo dhammaystiran horumarka ay dadku sheeganayaan iyo dadaalkooduna si kastoo isu tartarciyaan miday gaadhi karaan ma aha weeye badbaadaduna waa in iyada la qabsado oo la raaco baabu taqliidi fi taxriimi sixri wuxuu baabu yahay adkeynta la adkeeyey xarimista sixirka la xarimay waay qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin walaakina shayaaiina kafaruu ha yeeshee shayaaiintu way gaaloobeen yucallimuuna waxay barayaan annaasa dadkaa sixra sixirka ayay barayaan dadkay markaa waxa weeye sixirka barayaan yuhuudi ayaa waxay sheegan jireen nebi sulaymaan calayhi salaam in sixirka markaa la siiyey oo wixii uu adeegsan jiray ee markaa shimbiraha iyo jinka iyo waxyaabaha loogu sikiray uu ahaa sixir nimankii yahuudda ahaa ee madiine joogay wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalamna aada bay sixirkaa u isticmaali jireen hadday noqoto dadka in maaragta wax loo qabto la sixro iyo hadday noqoto baristiis iyo wixii la mid ah markaasaa ilaahay aayaadkan uu soo dejiyey uu kaga beri yeelayo nebigiisii sulaymaan ahaa inuu falalow iyo saaxir ahaa ama sixirka yaqaanay rasuul buu ahaa nebi ah oo ilaahay jala wacalaa u waxyoon jiray ilaahayna jala wacalaa uu siiyey waxyaabo badan laakiin saaxir ma ahayn shaqana kuma lahayn marka waxaa la yidhaahdaa shayaadiintiibaa waxa weeye sixirkii iyo waxyaabihii ay intay wax ku qoreen ayay kursigii nebi sulaymaan uu ku fadhiisanayay hoostiisa ku aaseen markaasaa dabadeetana markii uu dhintay qeybkana dee muu ogeyn sulaymaan markii dabadeeta uu dhintay ba halkii ka soo saareen oo idhaahdeen dadkii ku idhaahdeen wixii uu maaragtay dadka ku haystay ama ku kala saari jiray ama waxyaabihii uu samayn jiray wixii uu isticmaali jiray kanuu ahaa sixirkan ayuu nebi sulaymaan isticmaali jiray markaasaa ilaahay jala wacalaa sidaasi uu uga beri yeelay waxaa ayadda laga qaadanayaa sixirku inuu gaalnimo yahay waayo ayaddaa dheera suuratulbaqara ku jirta iyo ta ka dambaysana ilaa shan meelood oo ka mid a ayaa laga qaadanayaa buu shinqiidi tafsiirkiisa ku idhahdaa sixirku inuu gaalnimo yahay markaa sixirka in la barto iyo in dadka la sixiro lagu camal falo labaduba waa gaalnimo weeye hayeeshee sixirka waxaa jiri kara nooc inkastoo aan u badnayn sixirka ka mid aho isagoo aan gaalnimo noqonahayn oo ku saabsan dawooyin iyo waxyaabo markaa qofka doorinaya ama beddelaya ee in la isticmaalo noocaasi wax gaalnimo ahi marka la eego ee la sifeeyo ee la hubsado haddii wax gaalnimaha ayna ku jirin gaalnimo maaha laakiin kolleyba waa cudwaan iyo xadgudub weeye wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala ijtanibuu ka dheeraada sabca toddobada almubiqaati waxlaaga qaaluu yaa rasuula allahi wamaa huna waa maxay bay idhahdeen qaala ashirku billah ilaahay oo loo shirki sameeyo weeye wasixru falka wey waqatlu nafsi alatii xarama allahu ila bilxaq nafta ilaahay dilkeeda xarimay waa in la dilo xaq in lagu dilayo maahan wa aklu riba ribada in la cuno weeye wa aklu maali lyatiim maalka agoonta in la cuno weeye watawali yowma zaxfi maalinkaasi dagaalka gaalada markaa dirirta gaaladu jirta ee gaaladii laysdilaayo in la jeedsado la cararo waqadfu lmuxsanaati iyo dumarkii dhowrsoonaa in la qadfo almuminaati muminaadka ah ee alghaafilaati mooganaa waxaan laga sheegay laga hadlayaba iyo qadafkan iyo waxanba muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay horena waynu usoo marray weliba kitaabkanaynu ku dhex jiraynu kusoo maray marka waxyaabaha muubiqaadkaa sixirka ayaa ka mid ah inta badanna sixirku waa nooc shirkiga ka mid ah oo dadka falalowyada ahi waxay sida haalib ka adeegsadaan jin jinkuna isaga adeegi maayo la shaqayn maayo ilaa uu karkaarka weydaariyo oo tusaale ahaan ay u sujuudaan diinta ay ka baxaan oo cibaadaadkii ilaahay lahaa keligii wax ka mida ay u leexiyaan sida awgeed baa cadfista sixirkii shirkiga lagu cadfay waa min baabi cadfi lkhaasi cala alcaam shirkigaa ka caamsan sixirkuna sida haalibka ah u badan nooc ka mida weeye baabu nahyi can lmusaafarati bilmusxafi ilaa bilaadi lkufaar wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay in loola safro musxafkan qur-aanku ku yaalo ilaa bilaadi lkufaari wadanka gaalada idaa khiifa waa haddii laga boqo wuquucuhu inuu ku dhaco biaydi lcadow gacmaha cadowga inuu ku dhaco markaa musxafkaasi ilaahay jala wacala uu karaameeye ee qur-aanka kariimkaahi ku yaalo dhulka cadowga in loola safro ma aha sababtu waxay tahay waxaa dhici karta inay qofkii la safra ee qaatay ka qaadaan oo dabadeetana ay waxa weeye ihaanaystaan ama suuliyada iyo musqulaha iyo gudaafadaha iyo meelaha ku tuuraan ama jarjaraan adigu calaa kulli xaal ihaano xaggooda inuu kala kulmaa suurowda ile waa cadow ilaahay kitaabkana ma rumaysna si markaa mafsadada looga badbaado ayaa la yidhi yaan loola safrin can ibni cumara radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu reebay an yusaafara in lala safro bilqur'aani qur-aanka ilaa ardi lcaduwi dhulka cadowga loola safro muttafaqun calayhi waay bukhaariyo muslim baa wariyey buu yidhi weliba ziyaada markaa muslimka jirtay makhaafata an yanaalahu lcaduwu baqa laga baqayo daraaddeed inuu cadowgu waxa weeye soo gaadho oo uu qaato qur-aankii marka uu qaatona uu dhibku sameeyo waa tahay haddii laakiin arrinta noocaasa waxa weeye laga aamin yahay oo cadowgaa iyo gaaladaa loo tegayaa kitaabka qur-aanka qofka aanay ka qaadahayn waxna aanay u diranahayn dee qofka waddanka gaalada tegaya wuu iska qaadan karaa markaasoo dhib ma laha waddamada hadda gaaladuna siday u badan yihiin waxba qofka kitaabka qur-aankaa sitaa inta badan waxba kama qaadaan ama waxa weeyaan maaragtay dhib uma geystaan siday u badan yihiin way iska iska jiri karaan dee gaalada qaar oo waxa weeye dhib u geysanayaa baabu taxriimi isticmaali inaai dahabi wa inaai lfida xarimista la xarimay buu baab u yahay weelka dahabka ah iyo weelka fidada ah in lagu isticmaalo fi lakli cuntada wax lagu cuno iyo wa shurbi waxcabista wax lagu cabo iyo wa tahaarati in lagu tahaaro qaato sida in lagu weysaysto ama lagu maydho iyo wasaa'iri wujuuhi listicmaali wejiyada noocyada isticmaalka ee kalaba ya sida in raashinkii lagu shubto tusaale ahaan qalalaa ama waxyaabaha kale lagu isticmaalo ama wax lagu dhigto ama noocyada isticmaalka ee dee faraha badan can ummi salamata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi aladii midka yashrabu wax ku cabaayo fii aaniyati lfidati weelka fidadaahi inamaa yujarjiru wuxuu kaga qurjuc qurjuc siinayaa un fii banihi calooshiisa naara jahannama naarta jahannama muttafaqu calayh wa fii riwaayati limuslimin riwaayad muslimka usuganna waxaa ku soo arooray in aladii yaakulu midka wax ku cunaayo aw yashrabo ama wax ku cabaayo fii aaniyati alfidati waadahab haa weelka fidada ah iyo ka dahabka e inamaa yujarjiru fii baطnihi naara jahannam marka riwaayadan dambena waxay caddaysay shurbiga iyo a wax ku cunista iyo wax ku cabista labadaba in la diiday kadalika xukumkaa hore riwaayadda hore fidada un ay ku sheegtay dahabkuna inuu kala mid yahy bale kaba sii daran yahay waa tahay fii baطnihi naara jahannamana oo sida aayadda kale ilaahay yidhi ina aladiina yaakuluuna amwaala lyatama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran o waxa weeye waxa ay markaa isticmaalayaan ayaa lagu cadaabaya lagu gubayaa weeye wacan xudayfata radia allahu canhu qaala ina nabiya sala allahu alayhi wasalama nahaanaa wuxuu naga reebay can ilxariiri wadibaaji diibaajkuna waa noo xariirta ka mid washurbi fii aaniyati dahabi walfida iyo in wax lagu cabo weelka dahabka iyo ka fidada wa qaala waxaanu ihi huna awaanida ama weelkaasi lahum iyagay u sugan yihiin macni lilkufaari fi dunya adduunyada dhexdeeda wa hiya iyadu lakum idinka idiin sugan tahay fi laakhirati aakhirana muttafaqun calayhi qaala wa fii riwaayatin fi saxiixayni riwaayad kaloo saxiixaynka ku soo aroortay waxaa ku sugnaa can xudayfata radia allahu canhu samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul laa talbasuu ha xidhanina alxariira wala dibaaja walaa tashrabuu fi aaniyati dahabi walfidati walaa taakuluu waxna ha ku cunina fii sixaafihaa xeedhooyinkeeda sixaafkuna waa jamcu saxfa waa xeedhadii weeye waa tahay marka axaadiidtan ikhwaaniya waxaa laga qaadanayaa dahabka iyo fidada weelka inaan waxna lagu cabi karin waxna lagu cuni karin arrintaana bacdu ahlilcilmi ijmaac bay ku soo rareen in wax lagu cuno ama wax lagu cabaano waa min kabaa'ir dunuub oo sidaa aad aragta cidda la timaada ama ku sifowda naar baa waxa weeye loogu goodiyey wa kadalika jumhuuru ahlilcilmi ahlulcilmiga badidoodu waxay wax ku cunista iyo wax ku cabista raaciyeen ama uga qiyaas qaateen saa'iru wujuuhi listicmaal sidaa sheekhuba baabka ku sheegay yacnii siyaabihii kale isticmaalka oo si kalena in loo isticmaalaa ma banaana bay yidhaahdeen waayahay si kalena in loo isticmaalaa ma banaana akharu ahli lcilmi sidaasi ayay marayaan laakiin waxaa jira bacdu ahlilcilmi oo iyagu yidhi cabista iyo cuntada mooyaane isticmaallada kale waxba dhibaata kuma jirto waayo waxay leeyihin markuu cunista iyo cabista rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam waxaabay tusaysaa wixii intaa ka soo hadhay inuu jaais yahay haddii sinaba aanay ku banaanaateenna lafdi cad oo aan ixtimaalba gelin buu rasuulku sheegi laha sala allahu calayhi wasalam riwaayad kaloo saxiixa bukhaariga ku soo aroortay oo sheegaysa mid ka mida ummahaat ilmu'miniin inay weel fidaa markaa timo yaroo ka mida timihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku hayn jirtay oo dadka xanuunsanaya intay u yimaadaan dabadeetana biyo loogu shubo oo halkaa ay maaragtay isku dawayn jireen ayay tilmaamaysaa taana way qabsadeen sidaa waxaaba rajaxay oo ku nuuxnuuxsaday caalimkii weynaa faqiihu alcasri alcalaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raxmat ullaahi calayhi waa tahay baraarujin kale waxay tahay markuu rasuulku uhi huna lahum fi dunya wa hiya lakum fi laakhira macnuhu waxa weeye ma gaaladu iyagu amarka ilaah iyo ka rasuulka u hogaansami maayaan waxaa xaaraantaa iyagu waxa weeye way iska isticmaalayaan way ku raaxaysanayaan way iska wadayaan laakiin haddaad tihiin dadka muminiin idinka waa laydin diiday iska ilaaliyo ka fogaado weeye aakhira markay noqotona idinka ayaa ku nicmaysanaya ku raaxaysanaya ma fahamte taa laakiin macnaheedu maaha dadka mu'miniinta ahi waxyaabaha markaa wanaagsan ee mubaaxaadka ah ee adduunyada yaalla inaanay shaqo ku lahayn maaha taa macnaheedu ma fahamte bale waxa weeye hadday noqoto guriga wanaagsan hadday noqoto dharka wanaagsan hadday noqoto gawaadhida wanaagsan waxyaabaha iska mubaaxaadka ah ee ziinatulxayaati dunya ah dadka mu'miniinta ahi waxa weeye xaq bay u leeyihiin bale iyagaa gaalada kaga xaq leh aakhira markay noqotona iyagaaba khaasu leh qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadih waayibaati min arisq qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati dunya khaalisatan ywma alqiyaama sida ilahay yihi jala wacala qaala wacan anas bni siriina anas bni siriin waxaa laga wariyey waxa weeyaan moxamed ibnu siriin baa had iyo jeer ardaydu ay yaqaanaane waa walaalkii weeye oo waxay ahaayeen afar inan iyo laba hablood lixdaasoo walaalaaba oo ilmo siiriina bay ahaayeen oo lixduba markaa culimo ah ayeeshee waxaa ugu fadli badnaa uguna caalimsanaa moxamed ibnu siriin taabicigii jaliilka ahaa can anas ibni siriina waxaa laga wariyey qaala inuu yihi kuntu waxaan ahaa maca anas ibni maalikin radia allahu canhu anas ibnu maalik maciise ayaan ahaay oon la joogay cinda nafarin min almajuusi koox majuusta ka mida kuwa dabcaabudka ah ayaanaanu markaa la joognay fa jia waxaa la keenay bifaaludajin faaludaj baa la keenay waa nooc ka mida xalwada oo calaa inaa'in weel ku jira weelkaasoo min fidatin fida ahaaday falam yaakulhu ma cunin anas uu iska diido uu cuni waaye faqiila lahu waxaa lagu yihi qofkii sidee xawilhu bedel oo weel kale markaa kaga rid weelkan fidada ah buu diidan yahe saxaabigu yahay weel kale kaga rid faxawalahu waxa uu markaa u wareejiyey xalwadii calaa inaa'in weel weelkaasoo min khalanjin qori markaa waxa weeye ka samaysan geed laga sameeyey marka qorigii wa jia bihi waa la keenay oo fa akalahu wuu cunay markii weelkii hore laga wareejiyo weel iska caadi oo isticmaalkiisu bannaan yahay lagu wareejiyey ayuu cunay rawaahu lbayhaqiyu biisnaadin xasan xadiidkuna markaa waa xadiid xasana weeye muxaqiqiinta kitaabka taxqiijiye qaarna saxiix baabay ku sheegayaan wallahu aclam waay qaala wuxuu yihi alimaamu nawowiyu raximah llah alkhalanju aljafnatu weeye marka waa geed jiridiisa ama laga sameeyo waxa weeye weelasha wax lagu rito laga sameeyo weeye waaya xadiidkanina faa'iide muhiim uu tilmaamayo faa'iidadaasi waxa weeye dii weelkii cuntadii lagu rido weel dahaba ama fida ah oo aan lagu cuni karin oonay banaanayn in lagu cunaa cuntadii waxba noqon mayso ma fahamti weelkan in lagu cunun baan banaanayn laakiin cuntadii xaaraano mayse waxa weeye haddii laga rido weel kaleo saxa lagu wareejiyo dee waa la yska cuni karaayo dhib malaha baabu taxriimi lubsi rajuli thawban musacfaran wuxuu baabu yahay xarimista laga xarimay ninku inuu xidho maro musacfara oo zacfaraanka sibaaqa la ydhaha ama midabka la ydhaahda la mariyey waay can anasin radia allahu canhu waxaa kaloo la mid ah oo aanu ninku xidhan karin marada markaa musacfar buu halkan yidhi mucasfarka iyadana ma xidhanayo marka waana laba midab oo dharka lagu sibaaqeeyo dumarkiiyaba had iyo jeer lagu yaqaanaayo cusfurka iyo waa idinka arkay waa waxyaabaha dumarku isku qurxiyaan ay isticmaalaan raggii looma ogola can anasin radia allahu canhu qaala nahaa nabiyu nabigu wuxuu reebay sala allahu alayhi wasalam an yatazacfara inuu zacfaraantaa rajulu ninku muttafaqun calayhi oo jidhkiisa uu mariyo ama maro zacfaraan lagu sibaaqeeyo lagu midabeeyey waxa weeye qaato wa can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma qaala ra'aa nabiyu nabigu wuxuu ku arkay sala allahu alayhi wasalam calaya korkayga thawbayni laba maro oo mucasfarayni waa yahay cusfur la mariyey markaa cusfur la mariyey waa sibaaq baynu nidhi iyo wax maaragtay lagu midabeeyo dharka fa qaala wuxuu ihi ummuka mahooyadaabaa amaradka ku fartay bi haadaa kan mahooyadaabaa kugu tiri waxa weeye qaado kan qultu waxaan ihi aqsiluhumaa ma maydhaa qaala wuxuu ihi bal axriqhumaa gub maye oo maydhina gub gebigoodaba ma garat marka inuu iska bixiyo iyo inuu haddii allaba kuu roon yahay midabkan ka maydha iyo waxyaabahan waaba ka sii waaba laga sii durkiyo waa laga sii adkeeyo gubbaaba la yidhi waxaa iska dhici karta inuu waxa weeye arrintaa aada rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ugu diidayo si aanu dib ugu noqon ama dadka kale waxa weeye ay ugu maaragtay wuxugu qaataan wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku soo arooray faqaala wuxuu ihi ina haada min hiyaabi lkufaar ina haadakan min hiyaabi lkufaar dharta gaaladu ka mid yahay falaa talbasaa ha xidhan rawaahu muslim ha xidhan dharka gaaladu ka mid yahay mar hadduu dharkii gaalada ka mid yahay gaaladii in laysku shabaha ka waran miyay bannaan tahay laa gaaladii in laysku shabahaana ma bannaana yaa ikhwaanana man tashabaha biqowmin fahuwa minhu marka mar haddii waxa weeye waxani uu yahay libaaskan iyo dharkani dhar gaalada gaar u ah oo iyaga lagu yaqaano mar hadduu yahay in la yskaga shabahaa ma banaana haddii laakiin uu yahay dhar iska faafay oo dadka muslimiintana ay xidhaan gaaladuna iska xidhaan oo dee markaa aan la odhan karin gaaladu gaar u yahay ya oo ciddii la timaado ama xidhata aan la odhan karin gaaladuu kaga dayday de markaa waxba dhib ma laho waxa weye waa la iska xidhan karaa sidaa uu dharka gaalada uga mid yahay baa dharka dumarkana uu uga mid yahay markaa raggii inay dumarkii isku shabahaana dee looma ogola gaaladii in la isku shabaho lama ogola qaala baabu nahyi can samti yowmin ila leyli wuxuu baab u yahay reebista la yska rabay can samti yowmin maalin in la aamuso ila leyli ilaa habeenka in laga gaadhayo iyadoo markaa aamuskaa looga jeedo in ilaahay lagu caabudo ama loogu dhowaado can caliyin radia allahu canhu qaala xafidtu waxaan ka qaybay can rasuuli ilahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam inuu yihi laa yutma bacda xtilaamin laa yutma agoonnima ma jirto bacda ixtilaamin qaangaadh dabadi intuu qofku ixtilaamay ixtilaamkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lagu qaangaadho e intuu qofku ixtilaamay ama calaamaadka kale lagu qaangaadho mid ka mida uu maaragtay ku sifoobay intaa dabadeed agoonnima ma jirto ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado walaa sumaata aamusna ma ji walaa sumaata yowmin maalun aamuskeedna ma jiro oo mashruuc maaha ila leyl ila habeenka laga gaadhayo rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan xadiidkan sanadkiisu markaa waa xasan buu yidhi alimaamu alalbaniyuna shawaahid buu markaa u sheegay oo waxa weeye saxaxahu lishawaahidihi waa tahay marka xadiidku wuu sugan yahay oo duruq buu iska leeyahay iyo shawaahid wey waay qaala alkhaaabiyu alimaamu alkhaaabiyu wuxuu yidhi waa abu sulaymaan alkhaaabi oo bukhaariga iyo abu daawuudkiyo sharaxay saaxibu macaalimi sunan kitaabka la idhaha macaalim sunan waa sheekha qoray faa'iidada badan sharaxa abu daawuudka xamdi ibnu maxamed baa magaciisana la odhan jiray qaala alkhaaabiyu fii tafsiiri hada alxadiidi xadiidkan tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi kaana min nusuki ljaahiliyati waxaa ka mid ahaa cibaadadii jaahiliyadii hore ay waxyaabaha ay ku cibaadaysan jireen assumaatu aamuska inay aamusaan bay ku cibaadaysan jireen markay doonaan fanuhuu waa laga reebay fil islaami islaamka dhexdiisa can daalika arrinkaa oo umiruu waxaa la faray bidikri xuska ilaahi iyo walxadiidi waranka bilkhayri khayrka ay waxa weeye ku warramaan baa la faray jaahiliyadii hore waxyaabaha noocaas ay cibaado u ahayd iyo dadadkii hore innaga laakiin inaynu ku cibaadaysanno aamus qofku iska aamusayo waa laynoo diiday waaya qaala wuxuu uhi wacan qays bni abi xaazimin waxaa laga wariyey taabicigaasi waa qays bni abi xaazim albajali abu cabdillaahi alkufi hiqat mukhadrab waa saaxib horeyn usoo barray saaxib alcashara waa ninkii la odhan jiray oo waxaa la yidhi alcasharatu lmubasharuuna biljanna tobanba ana tobankaba uu ka wariyey ba la yidhi cid aan isaga ahayn oo arrintaasi laga sheegayna ama arrintaasi ay u dhacdayna lama sheegin wallahu aclam qaala wuxuu ihi dakhala abuu bakrin isidiiqu sidiiq baa usoo galay radia allahu canhu e ila imra'atin haweeney cala imra'atin haweeney buu usoo galay haweeneydaasoo min axmasa qabiilada axmas la ydhaahdo ka mida oo yuqaalu laha la ydhaahdo zaynabu zaynab la ydhaahdo fara'aahaa wuxuu arkay laa tatakalamu iyadoo aan hadlahay faqaala wuxuu ku yihi maa lahaa maxaa kugu dhacay laa tatakalamu aanad u hadlahay faqaaluu waxay idhahdeen xajat waxay soo xajday musmitatan iyadoo aamusan faqaala laha wuxuu ku yidhi takalamii hadal faina haadaa maxaa yeelay arrinkani laa yaxilu xalaal ma aha haada kani min camali ljaahiliya camalkii jaahiliyada ayuu ka mid yahay fatakalamat way hadashay rawaahu lbukhaari marka jaahiliyadii hore saa samayn jirtay maryam ilaahay waa ka yidhi markaa faqulii inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyawma insiya haddii la ydhaha miyaan aayaddaa laga qaadanahayn ya waxaa la odhanayaa maya dee kaasi waa sharcu man qablana weeyi wa sharcu man qablana laysa sharcan lana sharcigii dadkii naga horreeyena sharci nooma aha sida bacdu ahli lcilmi ay mareen haddii la yidhaahdaba sharci buu inoo yahayna sharcigeenu wuu khilaafay oo waxa weeye arrinka noocaas hadduu xataa ummadii hore sharcigu aha sharcigeenu meeshuu ka saaray waxaa haddaba jirta axaadiid kale oo aamuska ina faraysaa jirta ya xadiidkana in layska aamusuu diidayaa soo maaha axaadiid kale oo aamuska ina faraysaana way jiraan xaadiidtaas iyo xadiidkana iska hor iman maayaanoo aamuska layna faray waa in sharka laga aamuso iyo wixii xun ka layna faray waa kaah ma fahante wixii xun baa laga aamusaya laakiin wixii wanaagsan laga aamusi maayo inuu qofku juuq daba jabo wixii wanaagsanaa xataa uu ka aamuso isagoo arrinkaa ku cibaadaysanaya kaa weeye aamuska la diidan yahay baabu taxriimi intisaabi linsaani ilaa gayri abiihi wuxuu baabu yahay xarimista la xarimay qofku inuu abtirsado ilaa gayri abiihi aabihii cid aan ahayn ama aabbihiisa dhow ha noqdo ama kasara ha noqdo kadaalika qabiiladiisii mid aan ahayn inuu abtirsadaa soo gelaysa wa tawaliihi iyo inuu markaa waxa weeye mawaali ka dhigto gayra mawaaliihi mawaalidiisii cid aan ahayn mawaalidana dhowr macnaha soo galee ka ugu xooga badani waa mawlaha waxaa la idhahaa qofka addoonka ahaan jiree la xoreeyey cidda xoraysay ciddaasi ayuu markaa mawlo u yahay ciddaasaana haddii allaba kuu roon yahay walaagiisa leh inama alwalaau liman actaqa wa tawaliihi markaa gayra mawaaliih dadkii tusaale ahaan xoreeyey isaga ama aabbihiiba xoreeyey cid aan ahayn inuu waxa weeye ku tiirsadu dha ciddaasay xoraysay iyaduna markaa ma banaana can sacd bn abi waqaasi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala man iddacaa ay man intasaba qofka u nisbo sheegtaa ilaa gayri abiihi aabihii cid aan ahayn wa huwa yaclamu isagoo og annahu gayru abiihi aabihii inaanu ahayn faljannatu calayhi xaraamun jannadu xaaraan bay ka tahay muttafaqun calayhi jannadu xaaraan bay ka tahay arrintaasi waciid adag weeye waa goodi adag markaa qofka isagoo qabiilkiisii garanaya mid kale iska sheegtaa ka mid ah ka aabbihii isagoo garanaya mid kale iska sheegtaa ka mida waxay doonayaaba ku xambaaraan arrinta noocaasa mid banaan ma aha haddaanu ogeyn ka waran dee haddaanu ogeyn dembi kama haysto ilaa waa iska dhici kartaa qofku waxa weeye inuu isagu markaa aabbahan uu moodayo inuu dhalay ya inaanu dhalinba oo aabbo kale xaqiiq ahaan uu leeyahay maba iska dhici karta maogta laakiin qofku haddaanu ogeyn isaga dembi kama haysto qaala وcan abi hurayraةa radي aلlahu canhu can الnabiy slى اllahu عalayhi waslama qaala laa targabu ha nicina can aabaa'ikum aabayaashin faman ragiba qofka naca can abihi aabihi fahuwa kufru gaalnimo weeye mutafaqu calayhi arrinkaasi waa gaalnimo gaalnimadaasina waa gaalnimadii kufrigii asqarka ah weeye xumaanta arrinkaas uu leeyahay baa laga qaadanaya qaala وcan yaziid bna shariiki bni طaariqin qaala ra'aytu waxaan arkaa caliyan radia allahu canhu calى lmimbari mimbarka xaaluu saaran yahay oo yakhdubu uu khudbadaynayo wasamictuhu waxaan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay laa maya yani waxa weye waxyaabahaas ma jiraan bay noqon kartaa haddii kalena waaba iska zaa'id oo litawkiidi nafyi litawkiidi nafyi ayaaba loo ziyaadiyey ama hadal horaa markaa meesha ka go-anba laa maya sidaa maaha wallahi ilaahay baan ku dhaartay maa cindanaa agtayada maaha min kitaabin kitaab kitaabkaasoo naqra'uhu aanu akrina ilaa kitaab allahi kitaabka ilaahay mooyaane wamaa fii hadihi صaxiifati iyo warqadan waxa ku sugan markaa waa la weydiiyey cali radia allahu canhu oo waxaa la yidhi wax idinka rasuulku uu idinku gaar yeelay haddaa aalu beytka tiin miyuu jiraa nimankii shiicada la odhan jiray baana waxyaaba markaa isla dhex qaadi jireen beena ahoo cali iyo aalu beytka inuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam cilmi sir ah oo gaara iyaga ku gaar yeelay oo cid kale aanay la ogeynoo haddii alaba kuu roonya iyaga uu u qarsoon yahayo arrintaasna ay ka mid tahay waxyaabaha ku saabsan imaarada iyo hogaaminta dadka muslimiinta ah iyo warar noocaasay faafin jireen taasuu markaa calina aada u diidi jiray oo aada uga hadli jiray waxba kama jiraan inay tahay markaa isagoo mimbarka saaran oo khudbadaynaya ayaabuu yidhi kitaabkan ilaahay mooye mid kaleonu akhrisanaa ma jiro waay wamaa fii haadihi saxiifati iyo warqadan waxa ku yaala mooyaane fanasharahaa kolkaasuu kala bixiyey faidaa fiihaa waaba iyadoo uu ku qoran yahay asnaanulibili da-aha geelo yacni geela magta lagu bixinayo da-ihiisaa ku qoraa ya oo magta qofka maaragtay ninkaa boqol halaad baa laga qaadaya haweenaydina waa konton soo maaha tiradu boqolba ha ahaatee laakiin dee maguhu ama way kala duwan yihiin qaabkan dilku u dhacay oo mar waa camdi oo mar waa shibu camdi oo mar waxa weeye waa khatao soo maaha marka geelu boqolba ha ahaada raggiie laakiin geelani markaa siduu ahaanaya tayadiisa kala duwanaanaysa iyo da'diisa iyo waxyaabahaasi sida kutubta fiqigaba aynu ku aragnay taasaa markaa ku qoray wa ashyaau iyo waxyaabaha ku qoraa min aljiraaxaati ay min masaa'ili ljiraaxaati masaa'ilka nabarada dadka ku dhaca ka mid ahaa iyo magahoodiiyo sida la odhanayo wa fiihaa waxaa kaloo ku yaalay warqada qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama almadiinatu madiini xaramun xaram weeye maa bayna cayrin cayr iyo ilaa thawrin thawrinta udhaxaysa cayr iyo waxa weeyaan markaa thawr thawrtaasi waa thawr lmadiina thawrulmaka maaha waa thawr lmadiina waayahay markaa labada buurood ee cayr iyo thawr la kala idhaa midna waa xagga junuubka ama hawdka madiina oo qubay ka dambaysaa midna waa xagga waqooyiga markaasoo jabalu uxud bay ka dambaysaa markaa xagga marka la eego koonfurta iyo waqooyiga labadaa inta udhaxaysa ayaan xaram ka dhigay baa rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam xagga galbeedka marka la eego bari iyo galbeedna waa labada xarre inta udhaxaysa ayaa markaa xaram ahaa waayahay faman axdaa qofka kusoo darisiiye fiiha dhexdeeda xadathan xadad qofka kusoo darisiiye xadadka waxa kastoo cusub baa laydhaah waxaana halkan looga jeedaa markaa bidcooyin iyo caqaa'id faasid iyo waxyaaba xun sharciga qofka kusoo dara ee markaa madiine kusoo darisiiya ama jariime iyo macsi iyo arrin khatara qofka la yimaada aw aawaa ama soo dhoweeyo hooyo muxdithan mid wax soo darisiiyey fa calayhi korkiisa ha ahaada lacnat ullaahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciina nacdasha ilaah iyo ta malaa'igta iyo ta dadka o dhami laa yaqbal llahu ilaahay ka aqbali maayo minhu isaga xaggiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo sarfan sunno iyo faral iyo walaa cadlan sunno toona faral iyo sunno toona ilaahay ka aqbali maayo dimatu lmuslimiina maganta muslimiintu waaxidatun mid weeye maganta dadka muslimiinta ahina waa mid weeye yascaa biha waxa markaa u saciyaya oo waxa weeye xidhi kara maganta muslimiinta adnaahum ka ugu darajada hooseeya dadka muslimiinta addoonba ha noqdo qof dumara ha noqdo wahaakada faman akhfara qofka ku jabiya musliman qof muslim ah magantiisii ciddii uu markaa maganta siiye uu badbaadiyey fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday lacnat ullaahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin korkiisa ha ahaado waxaasoo dhan laa yaqbalu llahu minhu ilaahay ka aqbali maayo yowma alqiyaamati maalinka qiyaame sarfan walaa cadlaa faral iyo sunno midnaba ilaahay jala wacalaa ka aqbali maayo waay marka waxyaabaha lagu fasiray bay ka mid tahay sarfu fariidada waa lagu fasiray cadligana naafilada tafsiir kale oo sheekhu inoo sheegi doonaana wuu soo socdaa waay qaala wuxuu yidhi waman iddacaa qofka u abtirsada ilaa hayri abiihi aabihii qof aan ahayn aw intamaa ama u nisbo sheegta ilaa hayri mawaaliihi kuwa xoreeyey cid aan ahayn fa calayhi korkiisa ha ahaata lacnat ullahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciina laa yaqbalu llahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadlan xaadiidta cajiibka ah ee axkaamta badan xambaarsan baa warqadaa ku yaalay markaa calina warqadaa wuu ilaalin jiray baa la idhio seeftiisa ayuu markaa ka laalaadin jiray oo halkaasuu ku hayn jiray waay axaadiidtaa warqadaa ku taalla mooye wax kale ma hayna buu yidhi tiina dee waaba kaa sheegay dadka la wadaagay dhibaatana kumay jirin axaadiidta qaar inay saxaabada qaar gaarihi rasuulka sala allahu calayhi wasalam si gaara uga maqlaan laakiin wax kaloo u qarsoona aalubeytku ma jirin halkaana waxaa ku beenoobay sheegashadii beenta ahayd ee raafiidada shiicada ahi ay waxa weeyaan markaa sheeganaysay qaala wuxuu uhi dimatu lmuslimiina ay cahduhum waa ballankood iyo wa ammaanatuhum ammaankooda weeye ciddii ay markaa cahdi iyo ballan siiyaan inaan la dilahayn ama aan lala dagaalamahayn wa akhfarahuuna naqada cahdahu cahdigiisa ballankiisa jabiye weeye ku ballan buriye asarfuna atawbatu toobadda weeye asmaci baa saa ku fasiray baa la idhaha wa qiila waxaa kaloo la idhaha xilatu wey bacdu ahli lcilmi bacdu luqawiyin baa saa yidhi waalcadlu cadliguna alfidaau waa furashada markaa waxay u badan yihiin kolley sarfan walaa cadlan faral iyo sunno toona macaanidan kalena way jirtaa intabana sheekhu ama musanifka alimaamu nawowi sharaxa muslimka ayuu ku soo rarayaa oo aad ka eegi kartaa qaala wuxuu ihi wacan abi darin radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul xadiidkaa hore shaahidka ku jiraa waa kee ya waxa weeye waman iddacaa ilaa gayri abiihi aw intamaa ilaa gayri mawaaliihi halka uu baabka ka quseeya halkaa weeye waxaanuu maqlay rasuulka ole sala allahu alayhi wasalama laysa min rajulin nin ma jira ninkaasoo iddaca u abtirsada ilaa gayri abiihi aabihii cid aan ahayn wahuwa yaclamuhu isagoo ogsoon ilaa kafara uu gaaloobay waman iddacaa qofka sheegta maa laysa lahu waxaanu lahaynna falaysa minaa naga mid maaha walyatabawa ha diyaarsada maqcadahu hoygiisa mina naari naarta ha ka diyaarsado waay waman dacaa rajulan qofka qof ugu yeedho bilkufri gaalnimo aw qaala ama idhaahda caduw allahi ayaa caduw allah walaysa kadalika sidaana aanu ahayn ilaa xaara calayhi hadalkaas isagu kusoo noqda muttafaqun calayhi waynu soo marray wahada lafdu riwaayati muslim shaahidkuna kaa cad weeye waman iddacaa maa laysa lahu waxaa soo gelaya qofka sheegta wax kastoo aan u sugnayn yaa xoola aanu lahayn buu sheegtay cilmi aanu lahayn buu sheegtay isagoon dhakhtar ahayn buu hi dhakhtar baanahay isagoon faqiih ahayn buu hi faqiih baanahay nasalu llaha asalaamata walcaafiya baabu taxdiiri min irtikaabi ma naha allahu caza wajala warasuuluhu sala allahu alayhi wasalama canhu wuxuu baabu yahay digista laga digaayo in lagu dhaco digista laga digayo in lagu dhaco oo lala yimaado wixii ilaah iyo rasuulkiisu ay reebeen waxyaabo fara badan oo laynoo diiday markuu sheekhu soo tiriyey tiriye tiriyey ilaa kitaabkan bilowgiisii ayaa wuxuu si guud halkan inugu baraarujinayaa wax ilaah iyo rasuulkiisu ay diideen yaa in aayar la fududaysto layskala yimaadaa dhibta ay leedahay iyo sida arrinkaa la isugu diiday qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi falyaxdar aka digtoonaadaan aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafayo can amrihi amarkiisu an tusiibahum inay ku dhacdo fitnatun fitna aw yusiibahum ama uu ku dhaco cadaabun aliimun cadaab markaa xanuun wa xanuunjiya uu ku dhaco fitnadaa shirkiga waa lagu fasiray iyo qofku inuu diintaba weydaarto wa kadalika waxaa soo hoosgeli karaa marka fitno kaste ayaa waxa weeye ku iman kartaa marka qofku inuu amarka rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo kayd ilaahayna waa saasee fudaydsado oo wixii ay u diideen markaa uu iskaga dhaco oo waxay fareen uu iska baal maro waa mid keeni karta qofkaasi inuu fitnoobo inuu fitnoobo ayay keeni kartaa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wayuxadirukum allahu nafsah wayuxadirukum allah ilaahay wuxuu idinka digayaa nafsahu naftiisa ka digtoonaada oo waxyaabaha ilaahay idin diida iska ilaaliya si aanu ilaahay idin ciqaabo wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi ina batsha rabbika qabashada rabbigaagu la shadiid waa mid daran qabashada rabbigaagu ciqaabka wax ku qabtaa waa mid waxa weeye daran wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wakadalika sidaasoo kale weeye akhdu rabbika qabashada rabbigaagu idaa akhada markuu qabto alquraa ee ahla alquraa magaalooyin dad markaa ehel u ah oo degan wa hiya daalimatun daalimadna ay tahay ina akhdahu qabashadiisu aliimun mid xanuun kulu weeyo shadiidun daran de waa suuratu huud oo ilaahay ummado badan oo la halaagiyey qisooyin badan buu ka soo warramay kolkaasuu yihi wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalima in akhdahu aliimun shadiid marka waa in aada looga fogaado wixii ilaah iyo rasuulkiisu ay diideen wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi ina allaha tacaala ilaah isagaa sarreeyay yakaaru masayra wakayratullahi ilaahay masayrkiisuna an yaatiya almaru qofku inuu la yimaado weeye maa xarama allahu calayhi ilahay wuxuu ka xarimay muttafaqun calayhi marka sifatu lkayrana waa sifo ilaahay aynu u sugayno sidaynu sifaadka kaleba ugu sugayno waxaanay ugu sugan tahay kamaa yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi ayay waxa weeye ugu sugan tahay lamana taxriifinayo lamana waxa weeye tamhiilinayo waxaana xadiidku inoo sheegayaa ilaahay inuu aada uga waxa weeyaan maaragtay cadhoodo uu aada iyo aada u diido wuxuu xarimay markaa in lagu dhaco baabu maa yaquuluhu wayafcaluhu man irtakaba manhiyan canhu wuxuu baabu yahay wuxuu odhanayo wuxuu samaynayo qofka wax laysu diiday ku dhacay ama la yimi waxaan ikhwaani shaki ku jirin bani aadamku inuu gaf badan yahay oo hadhiyo habeenba uu dambaabayo markaa qofku muxuu samaynayaa haddii dembigii ka dhaco arrimahan adiladu ay sheegaysuu la imanayaa koo uu toobad keenayaa laba shaydaankii xumaanta iyo macsida ku waswaasiyey ilaa uu iska naariy ilaahay buu ka magangelayaa sharkiisii saddex xumaantii iyo dhibaataduu la yimi faruhu ka qaadayaa wuu ka joogsanayaa afar istikfaartii buu la imanayaa shan sadaqada iyo khayrkii kalena wuu badinayaa si khayrkiisu xumaantii ka dhacday uu u maydho qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi waimaa yanzaqanaka haddii uu ku fasahaadiyo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa xaaluu ka ahaaday nasqun fasaad fastacid billaah ilaahay ka magan gal shaydaanka xaggiisa haddii markaa nasqi uu kaaga yimaado fasaad iyo waxa weeyaan markaa waswaas oo xumaantiiyo macaasida uu kugu waswaasiyo ilaahay ka magangal weeye wa qaala tacaala alla waxaa kaluu yidhi ina aladiina kuwa itaqow ilaahay ka cabsaday idaa masahum marka uu taabto daa'ifun waswaas oo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa ka ahaadee tadakaruu way isxasuustaan faidaa hum waaba iyaga oo mubsiruuna arkaaya marka oo xumaantii shaydaanku uu ku waswaasiye iyo siduu u lumiye iyo waxyaabahaasi u muuqdo kolkaasay sidaa kaga hadhayaano ka soo noqonayaano ilaahay ka magangelayaano xumaantii ay saa ku joojinayaan daaifka had iyo jeer shayga markaa wareegaan la ydhaha hadda waxaa loo jeedaa waa waswaaskii xagga shaydaanka ka imanayee qofka uu ku waswaasinayey wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waladiina idaa facaluu waladiina kuwa weeye mutaqiinta jannada dhexlaya idaa facaluu markay sameeyaan faaxishatan faaxisho aw dalamuu anfusahum ama nafahooda ay dulmiyaan dakaru llaha ilaahay xasuusta oo fastakfaruu dembi dhaafu dalba lidunuubihim dunuubtooda waman yakfiru dunuuba dunuubtan ayaa dhaafa ila allahu ilaahay mooyaane macnii ilahay mooye cid kaloo dhaafta ma jirto walam yusiruu oo aan kusi kusii waxa weeye sii joogtaynin oo kusii madaxadaynin calaa maa facaluu waxay sameeyeen wahuwa yaclamuuna iyagoo og inay macsiya xumaan tahay kuwaa weeye dadka mutaqiinta ah ee sifaadkooda taasaa ka mid a markaa dadka mutaqiinta sifaadkooda ka mid maaha inaynay dambaabinba way dambaabayaan shaki ma leh laakiin waa kuwa soo noqda ee toobad keena ee xumaantii jare ee ilaahay jala wacalaa uga noqda ulaa'ika kuwaasi jazaauhum abaalmarintoodu makfiratun dembi dhaaf weeye min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday iyo wa jannaatun jannooyi tajrii ay qulqulaysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiya khaalidiina fiiha xaal ay dhexdeeda ku waarayaan wa nicma waxa u wanaagsanaada ajrulcaamiliina kuwa shaqeeya oo camal fiican qabta ajuuradoodi iyo ajarkoodna waxa u fiicnaaday hee kaa la sheegay oo markaa ah jannaadka iyo makfirada wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi watuubuu toobadkeena ila allahi ilaahay xaggiisa u toobadkeena u soo noqda jamiican dhammaantiin ayuha almu'minuuna mu'miniin yahay lacalakum tuflixuuna si aa u liibaantaanoo falaaxa aa u heshaan marka waxyaabaha waajibka ku ah qofkii macsi galay toobadii baa ka mid a inuu ilaahay jala wacalaa u toobad keeno macno kalena aayadda waa laga qaadanayaa oo had iyo jeer bani aadamku khata iyo gefka waa mid laasimsan sidaa awgeed toobadda iyo istikfaartana had iyo jeer ha laasimo وعn abi hurayrةa radي الlه عnه عn النabiي slى الlه عlيه وsلم qaala wuxuu uhi man xalfa qofka dhaartay faqaala idhaahda fii xalifihi dhaartiisa ku idhahda bilaati wاlciza laata iyo cizaan ku dhaartay asnaamtaa ku dhaartaa falyaqul ha idhaahda laa ilaaha ilا الlah وman qaala qofka ku idhahda lisaaxibihi saaxiibkii tacaala kaalay uqaamirka aan kula qamaare qamaar aan kula dheele kaalay qofka idhaahdaana falyataصadq waxa sadqadaysta mutafaq عalayhi waxa sadqadaysta markaa mujarad inuu qofkii ku yihi kaale qamaaraan wada dheelle taasoo keliya ayaaba dembia inuu hadda qamaarkii sameeyo iska daa ama uu ku camal falo taasoo kalea dembia waxa sadaqadaysa si sadaqadaasi dembigaa uu sameeyo meesha ay uga saarto qofka laata iyo cuse iyo asnaamta ku dhaartaana ee dembigaa ku dhacaana laa ilaaha ila allahu ha idhaahda si arrintaasi kafaara gudasho ay ugu noqoto markaa qofkii xumaan ama dembi ka dhacayna waxyaabahaasi iyo kuwa la midka ah nusuusta ku soo arooray baa la gudboon halkaana waxaa ku dhammaaday kitaabkii dheeraaya ku saabsanaa umuurta la isu diiday markaa insha allah ardayda waxaan ku baraarujinayaa inta wiigaa dambe ay gaadhaysa casharka aynu u leenahay kitaabkaa ugu dambeeya insha allahu ishaa la soo mariyo waxyaabaha laynoo diidayna aada iyo aad dadka muslimiintii ha uga fogaadaan ilaahay baynu weydiisanaynaa jala wacalaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo dembigeennana ilaahay subxaanahu watacaala ha dhaafo daacadana ilaahay hayna waafajiyo macaasida iyo manhiyaadkana ilaahay hayna gees mariyo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online